markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan oo aan bal dib ugu leexanaynaa barnaamijkii maanta oo kaleeto aad nooga barateen ee faaqidaada toddobaadka barnaamijkeenan faaqidaada toddobaadka ayaa waxa uu ku saabsan yahay cadaadiska caalamiga ah ee ku aadan dhamaystirka doorashada soomaaliya ee dibidhaca faraha badan uu ku yimid waxaa magaalada muqdisho haddaba kusoo diyaariyey wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow
weli si rasmi ah looma gudagelin doorashada mudanayaasha baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya beesha caalamkuna waxay ku cadaadinaysaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka in la dedejiyo doorashada golaha shacabka dowladaha qaar ayaa shuruud ku xiray lacagta kaalmada ah ee doorashada soomaaliya loo siinayay maamul goboleedka galmudug ayaa soo saaray liiska dhowr kursi oo la filayo in dhowaan la doorto haddaba waa maxay waxaa dib u sii dhigaya habsami u socodka doorashada suuragalse ma tahay cadaadiska beesha caalamka ka imaanaya inuu wax ka bedelo geedi socodka doorashada aqalka hoose ee dalka mise la isku hadlayn karaa amniga guud ahaan deegaanada doorashooyinku ay ka dhacayaan iyadoo warar amniga la xidhiira ay tilmaamayaan in magaalooyinka qaar ay go-doon yihiin arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa faaqidaada toddobaadka oo aan idiin soo jeedin doono anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qaybgeli doonaa xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka golaha shacabka ee waqtigoodu dhammaaday wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan khayriye maxamed maxamuud oo ah siyaasiyiinta kuraasta golaha shacabka u sharaxan iyo aweys xuseen cadow oo ah cilmi baare iyo bara ka tirsan jaamacadda muqdisho dhammaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan jecelahay inaan ku bilaabo cabdiraxmaan daahir cismaan cabdiraxmaan sida aad la socotaba maalmihii ugu dambeysay cadaadis xoogana kasoo baxayay beesha caalamka oo ku aadanaa in doorashada aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya deg deg lagu qabto bal waxaad eegtaa marka aad fiiriso cadaadiskaasi ka imaanaya beesha caalamka muxuu kusoo kordhin karaa geedi socodka doorashada soomaaliya aada umahadsan tahay barrow dadka na maqlaayana dhammaantood waa salaamaya beesha caalamka cadaadiskeedu joogtuu ahaa horta ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisii oo mar walba waxay rabeen doorashada in xilligeeda ay ku dhacdo taas kadibna ma arkaysaa mar walba heshiisyadii la gaarayay iyo oo siyaasadeed in la dhaqangeliyo sida ugu dhaqsaha badanna doorashada ay ku dhacdo mar walba way wadeen hadda wuu soo dhammaaday aqalkii sare qoraalkii saddexda dowladood khaasatan maraykanka iyo ingiriiska iyo dowladda norway ay soo saartay oo si gaar ah ma arkaysaa ay foxka ugu saarayeen arrimaha dhaqaalaha doorashada waxaa ku cad in ma arkaysaa beesha caalamka ay ka go-an tahay in doorashada lasoo gebagabeeyo sanadkan gudihiisa haddii sida dowladda ay usoo codsatay dhaqaalahan cusub ay rabaan in looga jawaabana shuruuday ku xireen gaar ah markaas oo ah ugu yaraan saddex dowlad goboleed marka ugu horreysa waa inay ka dhacdaa markaas kadib ayaa installmentiga intay kala qaybiyaan dhaqaalihii laga soo dalbaday qeybtiisa hore ay soo bixinayaan marka labaad ma arkaysaa laba meelood saddex meelood marka baarlamaanka uu soo baxa kadib ayaa waxay yidhahdeen qaybta labaadna aan aan soo daaynayn marka si kastaa ahaato waxay kutusinaysaa in bressure xoog leh ay wadaan keligood ma aha bressure kaloo xoog lahaa socdo oo soomaalida ay wadaan bulshada rayidka ay wadaan aqoon-yahanada soomaalida ay wadaan xildhibaanada lafsadooda kuwa hadda wax doonaayo oo ay ku jiraan kuwii hore uu xilka kasii dhammaanayo oo ayaga lafsadooda arrintan aan kala guurka xilligeeda ka walwalsan ayaa rabo in ma arkaysaa bressure wado soomaalida oo dhan ayaa marka bressure wado waa gartay xildhibaan idriis cabdi dhakhtar markaan adiga dhinacaada u imaado dowladda soomaaliya waaidii ugu dambeysaba culays xoogan ah saaraa oo ku aadan hanaanka geedi socodka doorashada maamul goboleedyada qaar hadda culays ayaa saaran waxaad iiga warantaa maxay tahay sababta ilaa iyo hadda geedi socodka doorashada uu gaabis ugu socdo oo sidii la filaya aysan wax uga dhicin xaggee wax ka qoransan yihin
waxaa gadaal noo dhigi waxaa waaye xukuumadda waa xukuumadda loo igmaday inay doorashadan ay qabato nasiib darro waxa waaye xukuumaddii waa dareemi kartaa hadda konton iyo afar xildhibaan oo senataradii hadda lasoo doortay ah waxay qaadatay ku dhowaad sanad markii annaga hadda afar sana xildhibaan soo ahan hadda sanadan waan kusii darsaniba laba bilood ka harsan bil iyo baraa ka harsan maxaad u malaynaysaa markaan in laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan waqtiga ay qaadanaysa waa dareemi kartaa xukuumaddaa rabta inay sii joogto cilada jirtaan kuu sheega waana waa ku macnaha sideedaba ma- madaxweynaha iyo xukuumadda hadda waa isfahmeen awal xoogahoo waa isku dhacsanaayeen hadda gadaalay iska fahmeen nin xukunka ku fadhiyo oo runtii waxaad dareemaysaa inay sii jiitantay rabaan cadaadiskan aad sheegaysid oo beesha caalamka haba yaraatee mudduu soo socday bulshada rayidka mudduu soo socday Eh, siyaasad ahaan nimankan kuraasta ku fadhiya ama madaxweynaha ama xukuumadda waxay rabaan inay sii joogaan xukunkaas ay sii hayaan waa calaamad ani ii soo baxday waa shaksi ahaan aniga Eh, runtii uma malaynayo maxaa lalahay hadda in inta ka dhiman sanadka ay dhammaanayso waa fikirkaygu aniga meeshan siyaasadda lagu leeyahay waxa waaye salaada tukanayo maaha faradna maaha waa nimankan waxay cayaarayaan cayaar waxaa jirta qofka hadduu siyaasi yahay ordinary tief iyo political tief wa meeshaan qof walba dantiisuu fiirsanayaa waa siyaasad la dhacayo waay doorashadan dadban ayadoo taas ay jirto ah haddana la rabin inaan la qab- inaan la- in la qabto ma la rabo marka ani waxaan dareemayaa dib u dhacaas waxaa u sabab ah xukuumadda iyo maxaa lalahay madaxweynaha Eh, saa ka warqabtay badda sideedaba isku dhadhan maaha hadda ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii isku dhadhan bay noqdeen saasaan dareemayaa markaa inay labadooda ay s- rabaan inay sii joogaan marka haddii maanta dowlad la dhiso bil gudaheeda lagu dhiso labadaba waxaa laga yaabaa inay soo noqonayaan rabbigaa og mid walba wuxuu rabaa inuu sii haysta meesha xukun jeceel daraaddeeda ayaa waxa waaye ee waqtigan uu saan kusoo gaaray haddana uu kusii gaari doonaa waa tusaalaan ku siiyey konton iyo afar xildhibaan oo senator ah waxay qaadatay muddo ku dhowaad hal sana laba boqol iyo toddobaatan iyo shan waxaa u malaynaysaa inay afar sano qaadanayso aniga fikirka aan wata kaas waa waa gartay eh, aragtidaada waa aragnay eh, eedda dhinaca dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaad ku eedeynaysaa khayriya eh, markaan adiga kuu imaado oo dooda labada dhinac aad fiirisay wasiirkii hore ee waxbarashada iyo xildhibaanka idriis cabdi dhaktar eh, gaabiska doorashada soomaaliya weliba aqalka hoose eh, aragtidooda sidaad u aragtay iyo sida xaaladda dalka hadda iminka uu ku sugan yahay sidee wax kula muuqdaan mashruuca siyaasadda ee soomaaliya waa laysku haystaa Een, meelo badan hay- ishaysigeeda waa laga fahansan yahay meelo badanna lagama fahansan laba arrimood baa u kala qaadaya mid waxaan u kala qaadayaa mid waxa weeyaan ishaysiga iyo isriixriixa ka dhex jira siyaasiyiinta ha ahaadaan ragga madaxda ah ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo een, maaragtay baarlamaankii hore ee iminka tartanka ku jira iyo xukuumadda waxaasoo dhan siyaasiyiinta hadda shaqaynaysa iyo inta saameynta ku leh qaybta labaadna waxa weeyaan bulshada soomaaliyeed ee inta siyaasiyiinta ka tirada badan leh ee ay saameynayaan go-aamada ay gaadhaan madaxdoodaasi qaybta koowaad marka waa la iswada riixriixaya oo adiga arkaya siyaasiyiintii Een, qola waxay leedahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii ayaa ku dhegan qola waxay leedahay kuma dhegane maamul goboleedyadii bay eedeynayaan qola waxaa jirta iminka haddaad wareysatid cilmi baadhis aad samaysid odhanaya waxa ku dhegan waa maamul goboleedyadii qolaba dhinac bay u riixaysaa Een, waxaan isleeyahay aniga isriixriixaasi wallaahi soomaaliya dan uguma jirto shakhsiyaadka siyaasiyiinta ee madaxda dalkaana dan uguma jirto danta ummadda soomaaliyeed waxay ku jirtaa in doorasho la qabto maxaa yeelay doorashadu waa xal qof walba wuxuu leeyahay doorashada inaan qabto waan ogolahay oo waan ka shaqaynaya habeen iyo maalin laakiin natiijadii ayaa gaabisa meesha gaabisku ay ka jirto si degan oo qumaatiya in loo eego oo doorashada la qabto arinta bulshada soomaaliyeed ee ka badan siyaasiyiintaan usoo noqonaya qodobka labaad horta bulshadii soomaaliyeed iminka haddaad cilmi baadhis samayso mashruucii dowladnimada waxaad moodaa inay ka quusteen oy moodeen mashruuc ay isla leeyihiin siyaasiyiinta hadda xilka ku fadhida iyo inta malaha afarta xabay raaraadinayseen annagu ka mid nahay iyo qolo international community la dhahdo oo soomaalidu ay u bixisay haddaa runta kuu sheego beesha lixaad shan beelood baan nahay iyagaa lix ku ah bay dheheen marka bulshadii soomaaliyeed mashruucii dowladnimada mashquul bay ka yihiin iyagana waanoo ka faa'iidaysanaya waraysiga v o a maanta ay fursadda ii siisa waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed ay fadhiga ka kaca mashruuca doorashada idinkaa iskale haddii la go-aan lagu gaaro siyaasiyiintu in la ysdagaalo cidda ugu badan ay saameynaysa waa bulshada soomaaliyeed aad baan ku gartay waxaan rabaa aweysaan rabaa dhinaciisa markaan inaan u leexdo aweys siyaasadda soomaaliya waad la socotay cilmi baare iyo macalin jaamacadeedna waa tahay xaaladda eh, iminka dalka uu ku sugan yahay iyo gaabiska doorashada ay ku socoto weliba aqalka hoose eh, marka dooda dhinacyadan adoo ku eegayo aada weliba sii cabirto m- maxay tahay halka sartu ay ku qurusan tahay oo hore loogu socon lahayaa Eh, cabdicasiis waa mahadsan tahay v o adana waan eh, u mahad celinayaa iyo saaxiibada barnaamijka nagala qaybgelaya dhegeystayaashana waan salaamaya ani waxaan isleeyahay eh, eh, asxaabta kale inta badan aan ku waafaqsanaha qayb ahaan Eh, dib u dhigga aniga waxaan isleeyahay waxa ugu weyno oo dib u dhigga eh, oo ka jira waxaa waaye waa is-aqbali la-aanta iyo kala shakiga siyaasiyiinta soomaalida Eh, yacni in muddo ahba doorashada soomaaliya waxay ku dhisneyd xoog iyo wax kala qaadasho iyo qof kasta inuu rabo tiisa taasina ma soconaysa yacni sooma bixi karaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ama intaasoo kun xildhibaanana ma heli karaan eh, siyaasina ma wada noqon karaan marka in hab eh, ama nidaam eh, doorasho lagu galo wax lagu kala qaato qofkii eh, si nidaamahoo la yaqaano oo caadi ah Eh, ayaad moodaa soomaalida inuusan ka dhex jirin marka qof kastaba yaan lagu boobine eh, dhinaca ka qaaday bahasha ku socotaa ani waxaan isleeyahay marka isqaqabsigaas iyo kala shakigaas iyo siyaasiyiinta soomaalida iyo eh, xooggaas inay eh, bahashu ay ay ka taag sartu ay ka qurunsan tahay Eh, haddii taas aan laga bixinna bahashu way iska soconaysaa weligeed way soconaysaa Eh, ani waxay ila tahay eh, beesha caalamka hadda eh, qaybta ugu horeysa su-aasha oo beesha caalamka iyo eh, arrintaas cadaadiska ani waxay ila tahay inay eh, beesha caalamka in muddo abay wadeen hadda bahashii farahay kasii bixi rabtaa hal sano iyo ka badan ay ay hadda doorashada dib u dhacsan tahay intaasoo ballanaa la qabtay in doorasho eh, la sameeyo intiina laguma guuleysan Eh, beesha caalamkana lacagaa laga rabaa oo dee dadkii qof kastoo tallaabo qaada oo beesha caalamku lacag ka sugaya ani waxay ila tahay marka si garay u leeyihiin eh, inay cadaadiskaas keenaan garay u leeyihiin sababtoo ah lacagna waa laga rabaa dee wax socdana ma jiraan waxay ila tahay aniga marka eh, cadaadiskaas iyo waxaa socda oo dibadda ka imaanayana soomaalida iyo siyaasiyiinta soomaalida ceebu ku yahay eh, foolxumo ay ku tahay Eh, maxaa yidhaahdaa in war gurigiini hagaajista doorasho qabsada in aniga nagula cadaadinayo lacag lagu siinayo soomaalidii inay arrin ceeba tahay oo siyaasiyiinta soomaalida ay ay ay maxaa yidhaahdaa laga fikiro yani waa gartay anoo kusoo noqon doona siyaasiga cabdiraxmaan eh, daahir cismaan waxaan jecelahay mar kale eh, xildhibaan idriis dhakhtar inaan ku laabto Eh, sidaad la socotay khayriya waxay sheegtay in siyaasiyiin ishaysta oo soomaali ah oo mucaarad iyo muxaafad leh oo xildhibaanadu ay ka mid yihiin ay qeyb ka yihiin dib u dhaca doorashada xildhibaanadiinan eh, hadda wakhtiga uu ka dhammaaday eh, misleedihin qudhiina saameyn ayaad ku leedihiin dib u dhaca doorashada oo marar badan oo la raba xal in la gaaro adinkaa sabab u ahaa eh, xaaladaha marar dalka uu galay qayb ka mid ah
maya anaga ma anaga waa waa la socotaa dhowr jeer tanaasulaad badanaan samaynay Eh, waagii hore waa la socotay waxaa waye hal cod iyo hal qof ay ahayd ka bacdi waa la tanaasulay doorasho dadbanaa la qaatay xildhibaanadana waa wada qaateen annaga waxaan diyaar u nahay inaan eh, doorashada aan aadno Eh, hadda dhowaan ka yimid aan ugu daynayaan doorashadeedii markaan meesha cilada ay ka jirto waa xukuumadda waa xukuumaddaan rabin inay maxaa lalahay doorashadan dedejiso sababtuna waxaa waaye waa xukun jecel xaqiiqda jirtaan kuu sheegayaa madaxweynehan rabin inaan doorasho la qaban xukuumadda hadda naftirkiisa ra-iisul wasaaraha ma rabo waa dareemaysaa hadda meeshuu tegay waa galmudug shan kursiyaa lasoo tuuray waana waktigiina waa dhammaaday hal bir iyo bara ka dhiman marka ma la rabo waa sidii jidkii konton iyo afartii sanateer meeshay martay waa hal sano qaadatay haddana waxaa laga yaabaa inay muddo sii qaadato ani waxaan leeyahay runtii maamul goboleedyada qaarkood waa rabaa in la qabto sida tusaale ahaan eh, goobahooda xataa waa la tegi karaa sida maamul goboleedka koonfur galbeed labada meeloodoo loo asteeyey koo iyo toban meeloodaa la asteeyey laakiin maamul goboleedyo ah ayagana rabin inay goobo kale ay tagaan sida jubbaland oo kale khilaafaa ka dhexeeya oo dhinacaas gedaa eh, hirshabeelle iyo galmudug saas oo kale madaxweynaha galmudug gaalkacay ma tegi karo madaxweynaha oo hirshabeelle ma tegi karo maxaa lalahay beledweyne jubbaland ma tegi karo xag ayagana saameyntooda waa leedahay waa dadka ayagana maxaa lalahay eh, ka dambeeya inay dibudhacan u dhaco waayo mar walbaba waxaa ina inay tus- tanaasulaan waayo madaxda dalka ama madaxda maamul goboleedyada dooda uu keenay eh, xildhibaanka uu leeyahay baarlamanka cadaadiska doorashada dib u dhiga ay shaqo kuma laha Eh, waxaa keliya iskale xukuumadda iyo golaha fulinta arintaasi wax la qaadan karo oo muuqanayo ma tahay
aniga waxay la tahay mas-uuliyadda cid kastay u taallaa oo soomaali oo waxgarad ah ama ha ahaado qof mas-uul ah oo baarlamaanka jooga ama ha ahaado qof kaloo waxgarad oo aan xil hayno waayo horta xilka waa meerta laakiin cidda xilka ku fadhisa mar walba waxaa la rabaa aragtida iyo dareenka shacabka inay hirgeliso shacabkuna waxay jecel yihiin ama ay rabaan in ma arkaysaa doorashada ay dhacdo waqtigeeda ay ku dhacdo si nabadgelyaana ay ku dhacdo taas marka waxaan uga fadhinaa dadka madaxda ah marka haddii ayagu ma arkaysaa aysan dhaqaajinaynina waxaa la rabaa in cadaadis lagu keeno mar walbana taas waa joogto ani waxay la tahay waa ceeb weyn oo ma arkaysaa soomaalidana ku ah annagana nagu ah in ma arkaysaa dalkan aan rabno inaan horey u kaxeyno oo aan doorashadii qof qof iyo cod gaarsiino oo dimuqraadiyad aan aan aan kusoo keenno in labada qodobo ugu waaweyn oo dimuqraadiyada asal ku ah oo midna ay tahay in la isla xisaabtamo talabaadna ay tahay in dadkii ma arkaysaa representation ay helaan labadiiba ay meesha ka maqan tahay oo dadkii soomaalida dhibka jira ugu weyn waxaa waaye cid cid la xisaabtamaysaba aysan meesha jirin marka qofku wuxuu doono uu samaynayo oo maalin walba ma arkaysaa sharciga loo gafaayo marka taas waxay la tahay waa nasiib darro weyn dhibka iyo arinta meesha ay ka timid mas-uuliyad wadareed waayo laakiin waxay la tahay aniga dadka meesha joogo waxaa la rabaa ayaga in ma arkaysa ay mas-uuliyad keenaan dadka kaleo soomaalida ah oo ma arkaysa waxgaradka ana in ma arkaysa usoo jeestaan dadkan inay inay inay la xisaabtamaan waa tahay khayriya waxaad ka mid tahay gabdhaha siyaasiyiinta ah ee kuraasta baarlamanka qaar kamid a u sharaxan waxaad doodaadii kusoo dartay markii ugu horreysay in xildhibaanadu iyo dhammaan siyaasiyiinta isriixriixaya ay sabab u yihiin doorashada inkastoo xildhibaanadu ay leeyihiin hal dhinaca iskale annaga ma wada lihin haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto walaaca aad qabtaan dadkiinan kuraasta cusub doonaya maxay tahay
wallaahi waa mahadsantahay su-aashaas horta waa su-aal meesha ku jirta walaaca aan qabno wuxuu yahay waa dareemi kartaa kuraas baan raadinaynaa annagu sababta aan u riixayno xildhibaanada hadda kuraasta ku fadhiya waxa weeyaan annagu kuraas baan raadinaynaa iyagaan doonaynaa inaan la tartanno oon kuraastii kaga guulaysano marka annagu waxaan matalaa dhallinyarada soomaaliyeed marka dadka dhallinyarada ah layidhaahdo doorashadii waxay soconaysaa kambeynkeedii laba sano ma xamili karaa qof xamili kara ma jiro waxa weeyaan xildhibaanadeena sharafta leh dastuurka oo u fasaxaya in xasaanadoodii ay haystaan in mushaaroodkooga iyo gunooyinkooga iyo waxooga iyo howlahooga iyo dhan ay wada haystaan laakiin dadka la tartamaya cidlay ka tartamaya ma garad waxay leeyihiin go-aano maarata saameyn siyaasadeed bay leeyihin marka iyaga waxaan rabnaa oon ku riixaynaayoon ku haysanaa xildhibaanada iminka kuraasta ku fadhiya inay dhinacooda nabadda ka galaan dhinacooda ka riixaan doorashada dhinacooda ay ka hagaajiyaan aniga waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta kuraasta ku fadhiya ee xildhibaanada ah waax weyn bay ka galaan maxaa yeelay qeybtooda ugu badan baaba golihii xukuumadda ah tusaalaha ugu fudud aan kusiin karo qeybtooda ugu badan baa golihii xukuumadda ah fududaynta doorashada wax weyn bay ka galaan haddii iminka la yidhahdo waxaa lagu eedeynayaa doorashadii waxay dib u dhacaysaa waa xukuumadda daraaddeed ra-iisul wasaaruhu waa shaksi laakiin golihiisa xukuumaddu xaggay u badan yihiin ragga wasiirada ah ee maaragta iyo haweenka wasiirada ah ee doorashada ra-isul wasaaraha inay la riixaan la rabo waa xildhibaanada siyaasiyiinta bay u badan yihiin marka in generally xildhibaanada siyaasiyiinta waxba yayna ka leexleexanin dhinacooday uga jiraan dhinacooda doorashada ha ka fududeeyaan baan leeyahan waa tahay aways waad ujeedaa siyaasiyiintii inta badan waa laisku riixriixayaa xaaladda iyo guud ahaan doorashada soomaaliya iyo sida loo wadi karo shacabka iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed maxaa u bannaan walaa waxay la tahay horta door weynaa u bannaan xildhibaanadu isriixriixayaan run waaye siyaasiyiintu way isriixriixayaan waana iska caadi meel kasta oo siyaasaddu ay ka socoto sidaasoo kale waaye yacni dadka soomaalida ah iyo aqoon-yahanka iyo yacni bulshada rayidka iyo dhammaan waxaa u bannaan inay wixii soomaali dhibaya wixii qalalaaso keenaya wixii dhib keenaya inay ka hortagaan ay ka hor istaagaan siyaasiyiin siyaasiga dantiisuu raasanaya waa la ogyahay haddii xoog ku helayo xoog ku qaadanaya haddii maxaa yidhahda wax alla wasiilo kasta ama qaab kasta uu ku heli kara kursigaasuu raadinaya dadkaa la rabaa marka inay ka hortagaan oo yidhaahdeen may ay dhahaan soomaalidana dabcan waxaad moodaa inaysan dhinacaas hadda intooda badan dad badan way jiraan laakiin inaysan inaan loo bislayn oo meeshii siyaasigu uu aada lala aadayo dhibaatadana waxaan isleeyahay waxaa keenayo qayb ka noqon kara sida siyaasaddu hadda ay ku dhisan tahay reer hebel iyo beel marka siyaasigii beelow dawada la gelaya wuxuu la gelayaa maxaa idhahdaa meel hebelan ka soo jeedaa marka waxaa laga yaabaa siyaasiga haddii uu xun yahay dhibaato haddii uu wado yani beeshiisii iyo tolkiisii iyo halkaasuu gelaya marka waxaa laga yaaba hadduu xun yahay inay inaan la qabanayn ama naga hor naga hor wareeg aysan jirin marka waxa tartamaya iyo waxa horboodaya soomaaliyada oo siyaasiyiinta inay u badan yihiin dadkii tolka ugu fiicnaayba aysan ahayn oo siyaasadda dadku ay laga yaabo inay ka aaminsan yihiin siyaasadda haddii la aado meel dee dhaca uu ka jiro xoola lagu kala boobayo marka waxaad leeda marka waxaad leedahay dadka wax dooranaya waa inay soo xush soo xulaan dad mas-uuliyad lagu aamini karo sidaas oo la jeedaa aad iyo aad yacni haddii aanan soo xulin fiiri qofka noogu fiican haddii aanan soo xulin yacni qof adigana wax ma noo tarayo yacni hadda haddaan aniga qof walaalkay haddaan soo xulo ama aabbahay haddaan xildhibaan soo xulo laakiin uu- uu- uu dhibaato u keenayo ummadda waa inaanan xulin yani sida saxda saas wey waa gartay waa gartay Qofka noogu fiican aan rabnaa inaan waa waa gartay eh, eh, waxaan rabaa in xildhibaan dhaktar inaan dhinaciisa u wareego Eh, waxaad sheegtay deegaanada qaar doorashada in lagu qaban karo oo xaaladooda ay caadi tahay koonfur galbeedaa tusaale usoo qaadatay En, eh, sidaad la socota xaalad ammaana guud ahaan dalka ka jirta weliba gobollo ku yaala saddex maamul goboleed oo doorashooyinka lagu qabanayo baraawo oo kale waxaad tiri waa meel hadda amnigeeda uu wanaagsan yahay la tegi karo waxna lagu qaban karo Eh, wararka ammaan oo aan helaynana waxay sheegayaan magaaladaas inay go-doon tahay Eh, dad fara badan aysan aqbali karin halkaas inay tagaan oo doorasho lagu qabto Eh, walaaca noocaasaa jira arrintaa maxaa uga jawaabaysaa arrintaas waxba kama jiraan waa hadda golihii deegaanka meesha lagu soo dhisay baraaw Eh, ciidamadii dowladduna waa joogaan ciidamo amisom la geeyo doorashada u qaabilsanna waa joogaan Eh, runtii waa maamulka goboleedka keliya hadda diyaar u ah in lagu qabto labadaba madaxweynahana waa tegey hadda mar loogu tegey ani waxaan kuu sheegaa maamul goboleedyada sida koonfur galbeed iyo puntland madaxda haysata madaxweynaha ha ahaado waa tageen goobaha oo doorashooyinka dhan waa tageen nimankan kale waxa waaye waxaa jiro maxaa la waxyaalo la isku haysto maamulkaa la isku haystaa siyaasaddaa la isku haystaa Ah, siyaasaddaas xataa waxay lugta ku leedahay madaxda dalka maamulay ku leedahay waxa waaye maxamudow ma tegi karo godo ma raba in lagu qabto doorasho meeshaas asaga wuxuu rabaa in hal maamul goboleed lagu qabto waa caqabadahan hortaagan oo doorashada loo qaban waayo waay sidaasoo kale beledweyne caqabadaa ka taagan Eh, gaalkacyo maxaa la leeyahay sidaas oo kale madaxweynaha galmudug waxa waaye hal mar uu tegey laakiin ma tegi karo doorashada in lagu qabto ma rabo saameyn kuma yeelanayo meeshan doorasho dadban waaye nin walba wuxuu rabaa intereskiisa inuu fiiriyo inuu soo saarto maxaa la leeyahay cidduu rabo marka labada maamul goboleed oo hadda maxaa la leeyahay lagu qaban karo goobihii loo asteeyey oo madaxda madaxda oo markaas maamul goboleedyadaasna ay tageen waa puntland iyo koonfur galbeed xaqiiqda jirtaan kuu sheegaa Laakiin laakiin Baraawo- waxaa jirto laakiin- siyaasad oo runtii eh, aad u qilafs- oo qalafsan oo dhinaca dowladda dhexe eh, iyo maamul goboleedyadaas waxyaalaha caqabada keenayana ayaga waa waa gartay eh, si fiican aan kuu fahmay laakiin baraawe iyo magaalooyin kale oo doorashooyinka lagu qabanaya in walaac abna uu ka jiro oo ay go-doon ku jiraan waa waxaad soo maa baraawo go-doonku ma jirto waa la tegi karaa reer baraawona waa joogaan dadka meesha loogu qabanayan waa dadka deegaankaas kasoo jeedo haddaba golihii deegaanka loo dhisay councilka labaatan iyo koodii aa la dhisay si wanaagsan ay ku dhacday waa jiraan dad cabasho muujinaya laakiin meeshaas waxaa jooga maamul koonfur galbeed ciidan koonfur galbeedaa jooga ciidanka dowladda dhexaa jooga amisom waa joogta waa lagu qaban karaa baydhowna waa lagu qaban karaa waxa waaye labada maamul gob- maam- maamul goboleedka keliya ah, hadda labadiisa deegaan doorasho ay maxaa laleeyahay lagu qaban karaa waa gartay eh, sidaad la socotay eh, wasiir eh, hore eh, cabdiraxmaan daar cismaan xaaladda ka taagan gobolada dalka ee dhinaca ammaanka la xiriira koob iyo toban magaalo ayaa lagu qabanayaa doorashada Eh, maamul goboleed kasta laba magaalo ayaa lagu qabanayaa marka la eego maamulada qaar goobaha lagu qabanaya xaalad ammaana laga soo sheegaya magaalada qaar inay go-doon ku jiraan taa miyaanay saameyn ammaan ku lahayn doorashada oo mudan weliba in laga hadlo maanta
wallahi horta ma garanayo aniga security assessment la sameeyeyna ma arkin laakiin wixii ilaa hadda la sameeyey waxay eh, oo booliska soomaalida iyo dadkii expert securityga ahaa ay soo saareen waxay sheegeen in eh, doorashada dalka ay ka dhici karto meel walba marka waxay la tahay aniga haddii marka aysan jirin risk weyn oo loo baajiyo waxaan waa heshiis heshiis siyaasadeed oo la gaaray muddo dheer laga soo shaqeeyey effort lagu soo bixiyey eh, baarlamaanka lasoo marsiiyey oo soo ansixiyey marka in hadda eh, arrintii haddana dib loo celiyo oo wixii haddana la geliyo negotiation cusub waxaan u arkaa aniga inay tahay mas-uuliyad darre iyo khalad weyn marka arrinta hadda waxay joogtaa meel meel dhexe oo gabagaba ah marka in la dhammaystiro wixii caqabad weyn oo aan la filanaynin oo ma arkaysaa soo baxana dee wax loo wada jeeda walaac amaan lama qabaan leedahay may walaac lama qabo aniga saan ujeeda awis markaad ammaanka kasii fiirisa arrintaasi bal magaalooyinka koonfurta soomaaliya ku yaala oo doorashooyinka lagu qabanayaan aad eegto iyo sida siyaasiyiinta amniga hadda ay u dhigayaan ma kula muuqata arrintaasi lamida ani waxay la tahay eh, horta caqabada ugu weyn oo jirta waa ismaandhaafka iyo khilaafka iyo isqabqabsiga oo siyaasiyiinta ka jirta iyo in wax la kala boobo Eh, waxaas marka intaasaa waxay dhalayaan marka amnigii ayaga iyagoo ka imaanaya amni daradii yani cabsida waxyaabahaas oo dhan ani waxay la tahay marka arrinta amniga way jirtaa Eh, maxaa yidhahdaa gaar ahaan hadda haddii dowladdu ay waqtigeedu uusan dhammaan lahayn eh, intan waa laga roonaan lahaa had dowladdu waqtigeeda waa dhammaaday Eh, waxaa jira in hadi qof kasto eh, dadkuna way wada hubaysan yihin qof kasto qorigiisa uu wataa xildhibaanada qaar oo raadinaya waxaa laga qaarkood waa hubaysan yihin marka haddii qof loo boobo waxaa laga asagana in hubkiisa qaato oo maxaa idhaahdaa eh, asaguna meeshii ay ka dhacdo marka ani waxay la tahay khatarta amniga way jirtaa Eh, laakiin dowladda iyo waxaan rajeynayaa inay inay dadaali doonaan laakiin khatartaas khatar xaqiiqa ah oo jirta waay say la tahay waa gartay eh, khayriya haddii aan mar kale adig ku imaado eh, doorashada waxaad ka gelaysaa magaalada muqdisho eh, waxaadna leedahay waxaa muhiim ahayd in la soo dedejiyey si wax badan ama mar horeba loogu kala baxo waxaad iga warantaa rajada aad ka qabtaan doorashada ka dhacaysa muqdisho inay noqoto mid hufan iyo kalsoonida aad qabtaan in kuraasta si furan loogu tartami karo maxaad ka tilmaami kartaa
Een, horta annaga waa run doorashadeena waxa lagu qabanaya muqdisho faa-iidooyin badan baa haysanaa dowladii oo dhan baa joogta Een, waxa weeyaan daahir yaa shamsi qof walba ayaa arki kara haddii qalad la sameeyo waxaan ku jaangoyn karnaa hadda wixii soo socda ma ogin laakiin mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh ragga doorashada maamulaya maamulaya guddi sarey leedahay somalilan oo doorashada maamulaya oo siyaasiyiin ah Een, laakiin waxaan ku jaangoyn karnaa sidii quruxda badneed ee u dhacday doorashada aqalka sare somalilan waxaa ummadda soomaaliyed oo dhan markhaati ka ahayd doorashada aqalka sare waxa weeyaan way yarayd hadday jirtana aanu maan maqlin cid loo diiday inay tartanto Een, way yarayd nin kastoo wax isla hayay oo tartami karayay oo sanad noqon karayay imow baa lagu yiri marka si daah furan bay u tartameen somalilan ma jirin aqalka sare kursi aan maaragtay laysku jaalanji garaynin oon si adag loogu tartamin ma jirin si adag baa loogu tartamay kuraastii si adag baana loogu soo kala guuleystay Een, ciidan iyo isxirxidh iyo waxaana ma jirin waayo wax lagu qabtay meel amnigeeda aada loo sugayo oo international communitygii dowladdii iyo xukuumaddii ay wada joogeen xukuumadduna amniga si fiican bay u sugtay oo dhexdhexaad bay ka ahayd aqalka shacabka aqalka shacabka horta waxaa la yidhi wax walba dhibaatadooday leeyihiin doorashadan dadban wixii luqunta inoo geliyey baa horta dhibaato inoo geliyey iminka dadkii diidayay qof iyo cod in la qabto haddii qof iyo cod la qaban lahaa banaankan kasoo bixi lahayn annaga qofna umanu baahaneen laakiin xaaladaha keenay wadanka ee, in qof iyo cod la qaban kari waayo amnigii iyo dhaqaalihii iyo dhibaatooyin badan ay jireen oo doorashadii dadbani nagu soo celiyey doorasho dadban dhibaatooyinkeeda way wadataa mar walba xildhibaan idriis cabdi dhakhtar waxaad eh, noo sheegtay inta doodan aan ku guda jirnay in madaxda maamul goboleedyada hanaankii loo maamulay kuraasta aqalka sare aan lala dhicin laba boqol toddobaatan iyo shan kursiyaa la maamulaya oo doorashadii gobolada loo aadi doonaa Eh, waxaadna tiri madaxda mid kasta ay wuxuu doonayaa inuu saameyn yeesho S- sidee eh, aad u filaysaan doorashada wax laysku halayn kara inay ugu yimaadaan bismillahi raxmaan raxiim horta doorashada doorasho dadban waay aniga markii la codeynaya xataa ma siina ma- aniga hal cod iyo hal qof aan u codeeyey Eh, waxaan u malaynaya aniga iyo nin xildhibaan oo ciyaar jecel la dhahay inaan diidnay doorashada dadban doorasho dadbanaa la qaatay waa doorasho qalloocan waa doorasho tuugnimo ah diyaaran u ahay hadda aniga qamaarka la dheelaya inaan la dheelo runtii waxa soo baxay waa ka warqabtaa Eh, do- waa- waxyaalihii hadda lasoo qabtay tii ugu dambeysay hadda xamar lagu qabanayo habeenkii sideedsa habeenima facebooka lasoo dhigay beri doorasho laba qofaa la qabanaa la lahay subaxiina maxaa lale horaa laga qabtay wadooyinkiina waa la xiray qofkii rabaa meesha tagayay qofkii rabana waa loo diiday inuu meesha tago waa doorasho qalloocan waayo qof walbaba sidii loo maraayo waxa waaye wadadeeda inuu raadiyo waayo waa doorasho dhaqaale waa doorasho tuugnimo waaye waa la isberberatan runtii xaqiiqad haddii la- aniga xaqiiqdan rabaa inaan wax ka sheego markaan nin walbaba deegaan doorashadiisa ha tago tartankaas dhinaciisa ha ka raaco tolkiisa ha dhexgalo waxa waaye tan wixii ka soo baxa waxaa u sababa maamul goboleedyada xuk- maxaa lalahay waxaa u sababa maxaa lalahay nimankan beesha caalamka oo ku cadaadiyey in doorasho dadban la qaato xaqiiqda jirta haddana waxa qaylinayana waa niman ka mida maamul goboleedyadii oo erkeen in hadda dhi- maxaa lalahay banoonigii laga reyn rabo ya oo hadda rabo inay maxaa lalahay arkeen inay meel walbaba ay hadda aysan waxba ka keeni karin dadka dhibka wadana ayaga waay hadda markaan doorashadan hala qaataan leeyahay waa doorasho dadban waaye soomaali dhan waa isku raacday laba qofaa diiday baarlamaanka ani waxaan leeyahay qof walbowba dadkaaga wax ka raadso saad u cayaari lahayd cayaarta banooniga dhinaca ka raac waa gartay wasiir haddii aan mar kale ku imaado cabdiraxmaan daahir eh, waad la socotaa xaaladda iyo sida ay tahay Eh, gobolada qaarna eh, waa kala go-an yihiin siyaasad ahaan marka la fiiriyo magaalooyin kala duwana doorashooyinka lagu qabanaya kuwaasoo xitaa ma madaxda maamul goboleedyadaasi xukumaya aanay tegi karin sida la tilmaamayo waxaan rabaa kalsoonida la qabi karo doorasho eh, noocaas ah oo la maamulay waxa kasoo bixi karo intay la ekaan karayso ama lagu qanci karaba
wallaahi xildhibaankii igu horreeyey horta hadalka uu ku hadlay hadal weyn waaye oona dhab ah Eh, soomaalida waxayna gaarsiinaysaa mararka qaarkood in aada soo xasuusato aayaddii qur-aanka ku jirta ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay alaysa minkum rajulun rashiid qof wanaagsan in aada aragto oo mas-uuliyad loo dhiibay sidii loogu talagalay u fulinayo waaba yaraatayba marka masuq maasuq weyn oo baahsan wuu jiraa Eh, waxay la tahay laakiin horta waxaa haddana eh, meesha yaalla dadkii waxay samaysteen waxa la yidhaha coping mechanism waxaana sidii ay ay ula dhaqmaayeen haddana ayaa meesha yaalla laakiin waxoo idil marka la isku daro waxaa weeyaan wax natiijo wanaagsan inaysan soo baxaynin ayaa ma arkaysa eh, meesha imaanaysa waayo processka iyo waxa la maraayo iyo qaabka wax loo kala iibsanaayo iyo dhibka jira iyo qaxarka eh, waxaani eh, ay ay u samaysan yihiin ayaa wax quruna ah marka haddii xataa wax wanaagsan ay soo baxaan processka la maray waa ma arkaysa waa wax ma arkaysa aada niyad jab ma arkaysa iyo iyo walwal keenayo marka waxay la tahay aniga in ma arkaysa eh, arrintani wax aada looga naxo ay ay tahay Eh, haddii laa yidhaahdo waxaani in laga barta bal eh, cashar saasaan mar walba aan kasoo fikeraynay eh, doorashooyinkii hore laakiin mid walba waxaad moodaa in kii kale wixii xumaanta ahaa intii laga soo qaatay haddana xumaantii si fiican eh, eh, loo sii naaxnaaxiyey Eh, ka hadalka doorashada waxaad moodaa bulshada soomaalida inay kasii caajisaysa weys oo in badan doorasho laga hadlay warbaahintii aada looga hadlay dadkii wax falanqeynaya ee wax ka qoreen la cilmi baaray oo waayadii ugu dambeysay aada looga hadlaya hanaankii doorashada soomaaliya hadda waa laga sii caajisaya haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto aqalkanna uu raago maxay noqonaysaa xaaladda soomaaliya maxaasa aragti ahaan noo muuqan kara Eh, wallaahi waa saa sheegta waaye doorashada yani waa jiitan badana ka jiray waqti badan ay eh, maxaa idhaahdaa sanad iyo qadaadiica ku darsantay haddii ay ku darsanto hadda sanadkan hadda december sanadka kale hadday gasho labada kun iyo labaatan iyo labada yani ani waxay la tahay waxaa la filan karaa waxyaabo badanaa la filan karaa oo wadanka halis ku noqon kara kow horta beesha caalamka oo hadda taakulaysa soomaalida taakulaysa eh, dowladda taakulaysa eh, dib u soo kabashada soomaaliya iyo in dowlad eh, la sameeya ta gacan ka geysata inay isaga baxdo oy tiraahdo war dad soomaali ah oo la caawi karo meesha ma joogo ay isaga laabato taasna culays weynay keeni kartaa soomaalida hadda sida- sidaan isku haysta haddii la isaga dhex baxo eh, amnigooda iyo dhaqaalahooda la isaga dhex baxo waxaa imaan kara dhibaata imaan karta taas waa qodob waaye Eh, qodobka kale in eh, maxaa idhahdaa sidii ayaan horeba dhacday halistii ayaan hore markii uu madaxweynaha ku darsaday in dagaal eh, maxaa idhahdaa eh, uu dhaco haddana dee mucaaradku shiraray qabanayeen maalmahan oo in ay tallaabooyin qaadayaan haddii ay eh, maxa- december la dhaafo sanadka cusub bilowdo inay tallaabooyin qaadayaan tallaabooyinkaas waxaa ka mid noqon kara inay eh, maxaa idhahdaa xaalad ammaan la galo marka ani waxay la tahay waxyaabahaas oo dhan eh, in khatartaas dhan eh, la iska ilaaliyo maamul goboleedyada hadda sida la sheegay intooda badan doorasho way qaban karaa waa gartay ugu dambeyntii qayriyaan rabaa inaan siiyo Eh, ma kula tahay doorashada eh, adoo eegaya duruufaha jira in si fudud loo qaban karo eh, haddii si rasmiya looga wada shaqeeyo waqti aan lagu gabagabayn karo si daacada haddii looga shaqeeyo maaragtay awood isku sheegsiga layska meesha ay ka baxdo qof walba meeshuu joogu awood ku leeyahay laysla shaqeeyo walaal dee ceeb bay nagu tahay boqol iyo kow qof baa lasoo gurayaa maqsin la gelinayaa xildhibaana inay doortaan la doonaya boqol iyo kow qof haddaan soo xareyn kari weyne oon maqsin kusoo xareyn kari weyne dowladaha qaarna maraykan iyo turkiya iyo wadamada qaarna aan ognahay afar labaatan saac in hal qof iyo hal cod doorasho iyagoo ah sistamka inta xidhmo lagu kala baxo la codeeyo waxay ceeb ku tahay cid kaste oo soomaaliyeed oo isku dayda inay doorashada xaasidnimayso doorashada xaasidnimeynta ha laga daayo xildhibaanada golaha shacabka ee iminka maaragtay tartamaya ee kuraastooda la rabo in lasoo saaro waxay ila tahay aniga si fudud in lagu soo saari karo waayo maxay u baahan tahay wax kaste oo isqabqabsiya waa isa soo qabqabsanay reerihii iyo beelihii way isa soo wada qabqabsadeen waan soo kala dhammaanay hadda waxay u baahan tahay in liiskii maaragtay kuraasta la furo liiska kuraasta marka la furo cid walba oo xisla hayso inay tartanto doonaysaa shahaadadeeda soo doonato odayaasha dhaqankana ila waxaa layidhi wixii waa qabiile qabiiladiina ay boqol iyo kow qof magacyadoodu sheegaan meeshii la keeno xildhibaanadii la doorto ragtig saynis ma ahan haddii laga dhigo way noqonaysaa aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan akhyaartaynala socotaay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo